xuduudda saddex hagalka ah ee mandheera oo kenya beled xawo oo soomaaliya iyo weliba suuf oo itoobiya bulshada ku nool waa bulsho isku mid soomaali walaala oo wax walba wadaaga dhanka ganacsiga haddii aanu ka eegno markii hore raashiinka qutulduruuriga waxa uu ka imaan jiray dhanka soomaaliya oo beled xaawo ah balse hadda arrintaasi isbeddel ayaa ku yimid waxauna raashiinka qutulduruuriga ka yimaadaa dhanka suuf oo itoobiya ah taasi oo keentay in sarawkac dhanka maciishada ay arrintaasi keento haddaba isbeddelka dhanka maciishada ay keentay arrintaasi waxaa warbaahinta ista uga waramay qaar ka mid ah haweenka ku xamaasha gaari dameerka ee degmooyinkaasi kala duwan isaga kala gudbiya badeecooyinka kala duwan anoo faadumo maxamed cabdiraxmaan laydhaha oo ka xamaasha xaduudda etoobiya iyo kenya dhexdooda oo dameereley aan nahay owalna aan ka xamaalinayn magaalada beled xaawo oo saa usoo qaadno toos aan ugu imaan jirnay oo owal dejin jirnay waxaana qaadan jirnay haddana inkastoo doon iyo maxay dameer kale iyo canshuur intaba ayna dhibaysa waan ka xamaalanaa ilmaha annagana waa ku korsannaa alxamdu alshukru ilaahi baa mahad i shukru ileh farqiga u dhexeeya mandheero iyo baled xaawo waxay ahayd xagga haddaan ka soo qaado si toos baan u keeni jiray caadi baan baqaarada ugu dejin jiray hadda laakiin waxaan ku waxaan marayaa webi baan soo maraya baxare kareeto kalaan soo saaraya doon kalaan soo saaraya canshuurta inkastoo lacagta kala badan tahay suuf iyo balaxaawo balaxaawo haddaan kareetada ka soo rarto si toos aan bowdharka usoo maraya baqaarkii laga rabaan toos u keenaya waana dejinaya waxeydana waan qaati waana taga hadda tan waan soo rarayaa webi baan keenayaa waa doon baan saarayaa alaabti waa la kala daadinaya ka rar kale iyo xamaali kale haddana gelaaya waa laba jeer qarashkaa kala badan qarash baa ku baxaaya walaalow lafagiro waxaan ku leeyahay bariiska aan wadno iyo sokorta aan wadno balaxaa waa owa laga keeni jiray haddana balaxaa waan ku celinaynaa suufaan ka qaadaa meeshaan aan marinaya madheera dhex marinaya balaxaa waa u wadaa balaxa waan geynaya balaxaa wada owa laga keeni jiray hadda raashin loo raraa iyadaa la geeyaa macal saliidda iyadaan u qaadaynaa awal horena raashinkii balaxaa laga keeno madheera lasoo dhex mariya suuf loo gudbin jiray maadaama haddana wadana waa ilaahay mahadi kolba adduunyadu waa un kala wareegta hadda etaa loo wadaa bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa xaliimo khaliif waxaan joogaa xaduudka u dhexeeya kenya iyo etoobiya oo helada ku magac dheer dameerdhaan marka hore aad ayaan kuugu mahad celiyey imaadistaada meeshaan walaalkay lafageri aad ayaan kuugu mahad celiyey waxaan ka shaqeeyaa alaabtan hadda sidaa arkayso alaabtan sokortan bariiskan saliiddan qashimahan dameerle ayaan nahay xamaali ayaan nahay adeegta ayaan nahay waxaan ka adeegnaa kooxaha dukaanleyda mandheera iyo kooxaha suuf baqaaraha ayaan ka shaqaysanaa dameerle ayaan nahay dhanka soomaaliya xaggeed belxaawo markaas ka soo baxaya waa hal kareeto dameer labaadoo lagu bedelaya malaha doonna ma laha alxamdulilah laakiin dhankan waa laba dameer waa doon waa canshuur alxamdulilah dhibaatooyin badan waan soo marnay kow wadda xumiyaan soo marnay oo dhanka waddada aad ayaan ugu dhibooni jirnay oo aniga xaliimo khaliifoo kula hadlaaya shan dameer ayaa meeshaan iiga dhimatay meeshaan hadda bohoshaan aad arkayso shan dameer ayaa iiga dhimatay dhiiqo daraaddeed wadda xumid daraaddeed dhibaato ayaan soo marnay ilaahay baan ku mahad celinay waddadii waa naloo dhisay gafana cali rooba ayaan ku mahad celinay ilaahay ka soko nimco ayaan ku adeeganaa ilaahay baa mahadle ana xaliimo khaliif ahaan xamaali haddaan nahay wax dhiboo nahaaya ma laha waddada ilaahay baa noo
xuduudda u dhexaysa mandheera iyo beled xaawo waa mid ka duwan midda u dhexaysa suuf iyo mandheera waana dhul bannaan oo bulshada ay si caadi oo dhib yar isaga kala goshto balse xuduudda suuf iyo mandheera u dhexayso waa mid uu kala qeybiyo webiga daawo bulshaduna ay isaga kala gooshto doomaha macmalka waadna garan kartaa farqiga u dhexayn kara xuduudaha noocaas oo kala maxamuud maxamed sheekh maxamudlfagir warbaahinta ista mandheera